bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين slى اllه وsلم عlى نabيina mحamedi وعlى آlih وsaxbihi وsلم أجمaعين ama bعd waxaan soo haynay kitaabkii cumdaة الأxkam lilxaafiظ alimam cabdالغني bn cabdالwaxid almaqdisiy raximah اllahu taعaalى abwaabu waxaan joognay baabu الصlاة ayaan joognay kitaab الصlاة ayaan joognay waxa uu yihi marka wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi walihi waslama qaal ida amana alimamu faaminuu fainahu man waafaqa ta'miinuhu ta'miina almalaa'ikati gufira lahu ma taqadama min danbih wacan abi hurayrata radia allahu canhu waxaa laga wariyey ana rasuula اllahi salى اllahu alayh walihi wasalama rasuulku qaala inuu yihi idaa amana alimaamu imaamka haddii uu aaminsado ee aamiinta uu gudagalo fa aminuu idinkuna aamiinsada fa inahu shaniya maxaa yeelay man waafaqa qofkay waafaqdo qofkuu waafaqo ta'miinuhu aamiinsigiisa ta'miina almalaa'ikati malaa'igta aamiinsigooda gufira lahu waa loo dhaafaa maa taqadama min denbih dembigiisa wixii hormaray ayaa loo dhaafaa xadiidka nabiga sala allahu alayh ali wasalam waxa uu leeyahy idaa amana alimaamu imaamka haddii uu aamiinsado faaminuu idinkana aamiinsada waxaa laga qaadanaya marka imaamka inuu aamiin dhahayo oo uu aamiin la imaanayo marka uu dhahayana waxaa weeyaan marka uu faatixada dhammeeyo hayri lmaqduubi calayhim waladaliin marka uu yiraahdo ayuu imaamku aamiin u dhahayaa marka xadiidku macnihiisu wuxuu noqonayaa markuu aamiin imaamku yiraahdo kadib idinku dhaha ma ahane macnuhu waxaa weeyaan idaa amana alimaamu ay idaa sharaca fi ta'miini haddii uu gudagalo aamiinsiga mar allaala marka uu bilaabo ee uu gudagalo idinka isla markaasba la gala ma ahan macnuhu in imaamku aamiin dhahayo dabadeed haddana markuu dhammaysto idinka aamiin dhaha macnuhu sidaas ma ahan saas ay alxaafid ibnu xajar iyo aimadu ay yiraahdaan idaa amana alimaamu imaamku hadduu aamiinsado fa aminuu idinkuna aamiinsada oo hadduu gudagala ta'miinkii idinkana markaa aamiinsada xadiidku marka imaamku inuu aamiinsanaya ma'muumiinta aamiinsanayaan waa laga qaadanaya laakiin inay la jahrayaan hadda xadiidkan ma caddaynayo allahuma in la yiraahdo mooyaane nabiga caleyhi salaatu wamarka nabiga sala allahu alayh ali wasalam marka uu leeyahay imaamku haddii uu gudagalo aamiinta idinkuna aamiin ka daba dhaha haddii aan la maqlaynin ma suuroobaysa arrintaa iyadaa nacam marka ma'muumiintu haddii aanay maqlaynin aamiinta imaamka ma maka ma la dhihi karaan oo yacni lama imaan karaan oo xadiidkan ma dhaqan gelin karaan sidaa darteed marka waxaa laga ogaanayaa xadiidkan imaamku in aamiintiisa uu kor u qaadayo si marka uu bilaabo ma'muumiintuna ay uga daba yiraahdaan qolaha xanafiyada iyo iyagu waxay leeyihiin oo aamiinta hoos baa loo dhigayaa dhahayaan iyagu waxay dhahayaan macnaha waxaa weeyaan idaa amana alimaamu hadduu soo gaaro mowdicu ta'miinka ayaa loo jeedaa bay dhahayaan oo hayri lmaqduubi calayhim waladaliin markuu soo gaaro idinka markaa iska dhaha oo marka inuu imaamku aamiin kor u qaado ka dhalan maysay leeyihiin nacam laakiin aathaar marka aathaarta sida ay ku timid marka la fiiriyo waxaa weeyaan aamiintu imaamkuna inuu kor u qaadayo ma'muumiintuna ay kor u qaadayaan salaada jahriyada ah cilada marka aamiinta fadliga ay leedahayna xadiidka waa tusayo fa inahu shaniya man waafaqa kow ay waafaqdo ta'miinuhu aamiinsigiisa ta'miina almalaa'ikati malaa'igta aamiinteeda waxaa laga qaadanaya malaa-igtuna inay aamiin ay leedahay iyadana marka hadday xilligaa waa xilliga ay iswaafaqi karaan qofka ma'muumka aamiintiisa iyo imaamka iyo ma'muumka iyo malaa'igtuba ay iswaafaqayaan muwaafaqadaas marka ay dhacdana gufira lahu waa loo dhaafaa maa taqadama min dembihi waxa soo hormaray dembigiisa ka mid ah dembiga la dhaafaana waa dunuubta saqaa'irta ah weeyaan fadaa'ilul acmaalka sida haalibka waxaa lagu dhaafaa dunuubta saqaa'irta ayaa lagu dhaafaa amaa kabaa'irtu iyadu towba ayay u baahan tahay sida yacnii culimmaduba ay u badan yihiin baxhi dheer arrintaana ibnu cabdilbar ayaa ka hadlay kitaabka jaamic alculuum alxikamka ayuuna kusoo guuriyey alimaam ibnu rajab raximahullah marka uu xadiidka itaqi llaha xayumaa kunta ayb wayna dhacdaa mararka qaar acmaal acmaal saalixa ah oo lagu dhaafa haddana dunuub waaweyn waa soo aroortay xajka laftirkiisa waa ka muuqanaysaa oo xadiidkii ahaa yacnii qofkii xajkan yimaado falam yarfus walam yafsuq oo aan fisqi iyo rafad iyo aan la imaanin rajaca min dunuubihi ka yowmi waladathu ummuh dunuubtiisa uu laabanayaayo dunuubtiisa wuxuu kaga laabanayaa sida maalintii ay hooyadii dhashay oo kale taa marka waxaa kabaa-irtiina inay ku jirtaa meeshii ka muuqanayso iyo axaadiid kale oo yacni noocaas oo kale tilmaamayso ayb laakiin sida qaalibka ee qaacidada guud waa sidaa waxaa laga qaadanayaa xadiidka fadliga ay leedahay aamiinsiga aamiinsiga fadliga ay leedahay ayaa laga qaadanayaa maxaa yeelay dunuub in lagu dhaafaa waxa waa fadli aada iyo aada u weyn weeyaan marka aamiinta ayaana ay ku imaaneysaa sifadaa nebigu tilmaamaya sala allahu caleyh waali wasalama loo aamiinsado xadiid kale wuxuu ahaa yahuudi say aamiinta idinkugu xaasiday waxay idinkugu xaasida ma jirto marka aamiintu meel weyn bay joogtaa macnaheeduna waxay tahay allahuma stajib ilaahu aamiin waa ismu ficil waay ismu ficil weeyaan macnaheeduna waxay tahay ilaahu ajiib ilaahu yeelo ajiib weeyaan macnaheeda taasna marka iyadu waa taasa ayb sida luqadeedana waa in la qasriyo aamiin la yidhaha sida yani mashhuurka ah aamiin bilqasri ayb وعn abi هurيرaةa رadي الlه عnه أna rasuul الlahi slى الlه عlيه ali وsلم qaal إida أmna اlimaamu imaamku hadduu aamiinsado ee uu aamiinta guda galo faaminuu idinkana markaa aamiinsada in laga hormara marka ma aha meelaha qaarkood waxaad arkaysaa imaamkii oo waladaliin madkeedii ku guda jiro ayay dadku aamiin iska bilaabayaan fadligan ma helayo qofka maxaa yeele fadligan waxaa lagu xiray waxyaabaha nebigu uu tilmaamayo sala allahu caleyh waali wasalama marka in aada loo ilaaliyo ayaa la doonayaa waxaa kaloo laga qaadanaya axaadiista noocan oo kale waxyaabahan yacni fudud oo ajrigan weyn lagu helo waxaa laga qaadanayaa fadliga uu leeyahay xadiidka nebiga in la barto sala allahu caleyh waali wasalama maxaa yeele fadliga intaan la eg caqli laguma keeni karo waa xadiidkii un in laga warqabo unbaa lagu baran karaa lagu ogaan karaa fainahu shaniya man waafaqa taamiinuhu aamiinsigiisu kay waafaqdo taamiina almalaaikati malaaigta aamiinsigeeda ufira lahu waa loo dhaafaa maa taqadama wixii hormaray oo min dembihi dembigiisa ah wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi waalihi wasalama qaal ida sallaa axadukum linnaasi faliyukhafif faina fiihim aldaciifa walsaqiima wada alxaaja waida sallaa axadukum linafsihi faliyutawil maa shaa wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula lahi sal l slama qaal abuu hureyra waxaa laga wariyey nebigu inuu yidhi idaa sallaa axadukum midkiin haddii uu tukanaayo linaasi dadka uu tujinayo oo u tukanayo dadka yacni uu tukinayo faliyukhafif ha fududeeyo salaada ha fududeeyo faina fiihim adaciifa maxaa yeelay waxaa ku dhex jira dadkii addaciifa mid taag daran wasaqiima mid xanuunsan wadalxaajati dan mid u saaxiiba ayaa ku jiro waidaa sallaa axadukum midkiin hadduu tukanayo linafsihi naftiisa oo u tukanayo iskiis oo u tukanaya keligii faliyutawil ha dheereeya maa shaa-a intuu doonayo ha dheereeyo xadiidkan isagana imaamada ayuu ku saabsan yahay oo waxa uu tilmaamayaa nabiga sala allahu caleyh waali wasalam wuxuu leeyahay idaa sallaa axadukum linnaasi falyukhafif midkiin hadduu dadka tujinayo oo uma tukinayo salaada ha fududeeyo takhfiifkanna laba shay waa in la ilaaliyo sida xadiid ku imaan doontaba rasuulka caleyhi salaatu wasalaam salaadiisa waxay ahayd mid fudud oo laakiin haddana la dhammaystiraayo arkaantii nacam marka salaada takfiifkani marka waxaa daruuri u ah ha fududeeyo marka laleeyahay ha fududeeyo hana dhammaystira salaadii takfiifun maca itmaamin ayaa la rabaa fududeyn ay la socoto dhammaystir oo duma-niinadii iyo yacni arkaantii inuu kala googooyo ma aha nacam ayb takfiifku midda kale waxaa weeyaan waa shay nisbi ah dadka qaar waxaa laga yaabaa salaadi inay la fududahay yacni inay wax u fudud yihiin qaarna ay la adag tahay oy la dheer tahay yaa dhici karto taa marka maxaa lagu cabiraa marka dadka qaarkood waxaa laga yaabaa salaada haddii si dhexdhexaadoo fudud loo tukado inay u arkaanba in lagu dheereeyey qaarkoodna haddii dhexdhexaadkii loo tukado inay dheeraynta rabaanaaba laga yaabaa oo ay leeyihiin salaadan maxay tahay la boobsiinayo sida marka waxay tahay alimaam ibnu lqayim kitaabkiisa asalaatu xukmu taarikihaa iyo tahdiibu sunanka iyo wuxuu ku sheegaa salaada dadejisna yacni takfiifka nebiga ayaa yiri sidaan ficil ahaanna isagaa u dabaqay oo salaadii nebiga caleyhi salaatu wasalaam baaba ahaydba takfiifka la doonayo waa midii nebiga sala allahu aleyh ali wasalam mana dhici karta nebiga inuu dadka takfiif amro isagiina uu ku dheereeyo ee uu dadka dhibo ma dhacayso idan marka salaada waxaa weeyaan dadkii waxaa loo sameynayaa takfiif oo lana dhammaystiraayo salaada hadday salaada dhexdeeda wax kusoo dariyaanna intii aad ugu tala gashay waa kasii gaabin kartaa oo nabiga caleyhi salaatu wasalaam waxaa dhici jirta salaada inuu isagoo dheereeyo rabo salaadaha qaarkood inay marka dhacayso inuu maqlo ilmo yar ooyintooda oo kale ee uu salaada lasoo gaabiyo marka aimada waxaa laga doonayaa inay fiqiga wax ka yaqaanaan salaaddii rasuulka sala allahu caleyh waali wasalama ay wax ka fahamsan yihiin oo aanay noqonin keliya qofkaani qur-aanka wax xafidsan yahay markaa iska gala salaada inaanay noqonin in badanoo dadkana waxaad moodaa inaan aada loogu baraarugsanayn arrintan oo kale takfiifku marka shaygaas nisbiga a weeyaan salaada nebigana lagu cabirayaa nacam ayb ama wixii markaa lasoo gudboonaado caarid oo yimaadana marka isaga waxaa weeyaan waa laga sii fudaydinayaa intii nacam idaa sallaa axadukum linnaasi midkiin hadduu dadka tukinayo oo uu dadka tujinayo falyukhafif ha fududeeyo fa ina fiihim dadkii waxaa ku dhex sugan maxaa yeele dadkii waxaa ku jira adaciifa mid taag daran wasaqiima midka jirana waa mid taag daran weeyaan un dacfiga caama naam fa ina fiihim adaciifa baa ku jira wasaqiima mid jiran baa ku jira wadalxaajati mid dan u saaxiiba oo salaadii soo tukaday meelo ama ama safar u socdo ama yacni qof uu ka jiran yahay oo qofkii inuu aada rabo ama in shaqa ay ka dayacan tahay iyaa dhici karto marka wadalxaajati iyo mid dan u saaxiiba waidaa sallaa axadukum midkiin hadduu tukanayo linafsihi naftiisa oo u tukanayana falyutawil ha dheereeya maa shaa-a intuu doonayo midkiin hadduu isaga keligii salaad sunnaa tukanayo ha dheeraysto maxaa yeelay afdalu salaati duululqiyaami xadiid muslim oo werinaya sidaabuu ahaa salaad waxaa ugu fadli badan ta dherarkeedu ta qiyaamkeedu uu dheeryahay ayb wacan abi mascuudin alansaariyi albadriyi radia allahu canhu qaal jaءa rajulu ilى rasuuli اllahi salى اllahu alayh waalihi wasalam faqala inii la ata'aharu can salaati الصubxi min ajli fulan mima yutiilu bina qala fama ra'ytu الnabiya slى اllahu عalayh walihi waslama gadiba fi mawcidatin qatu ashadda mima gadiba ywmaidi faqaal ya ayuha الnaas ina minkm munafiriin faayukm ama الnaasa falyuujiz faina min waraa'ihi alkabiira wadaciifa wada alxaaja wacan abi mascuudin alansaariyi waxaa laga wariyey albadriyi loo nisbeeyey badriga ah radia allahu canhu abuu mascuud albadri ayaa ninkan la yidhaha magaciisa cuqbatu bnu camrin ayaa la yidhaha cuqbatu bnu camrin weyaan cuqbatu bnu camir ma aha cuqbatu bnu camrin abuu mascuud albadriyu ayaa la yidhaahdaa marka beder ma ka qeyb galay mase kama qeyb gelin culummadu waxay u badan yihiin inuunan beder ka qeyb gelin ee goobtii ay beder ka dhacday ayuu ku dhashay ninkan markaasaa waxaa loo nisbeeyey beder bedri ayaa la yidhi laakiin alimaamu albukhaari raximahullah isaga wuxuu ku wadaa inuu beder ka qeyb galay oo nisbadaani ay inuu ka qeyb galayna inay tahay oo dadkii beder ka qeyb galay waa ku daray saxaabigan radia allahu canhu qaala waxa uu yidhi jaa rajulu nin baa yimid ilaa rasuulillaahi buu yimid sala allahu calayh waalihi wasalama faqaala waxa uu yidhi inii anigu la ata'aharu can salaati can salaati subxi salaada subax anigu waan ka daahaa buu yidhi sababta waa maxay min ajli fulaanin hebel dartii baanan uga daahaa hebel dartii baan uga daahaa min ajli fulaanin hebel dartii ayaan uga daahayaa mimaa min ajli maa kii dartiis yudiilu ou dheeraynayo binaa anaga unagu dheeraynayo darteed qaala waxa uu yidhi famaa ra'aytu nabi asxaabigii baa dhahaya abuu mascuude famaa ra'aytu ma aanan arkin annabiya sala allahu calayh waali wasalam nabiga qadiba inuu carooday fii mawcidatin waano dhexdeed uu ku carooday qaduu hadda ka hor ashadda darnaan badan mimasi darnaan badan inuu u carooday ma aanan arkin mimaa aiba mimaa qadiba intuu carooday yowma-idin maalintaas faqaala waxa uu yidhi yaa ayuha nnaas dadow ina minkum waxaa idinka mida idinka munafiriina kuwa kala eriyaya dadkii oo daacadii ka eriyaya oo jamaacadii ka eriyaayo fa ayukum kiini oo ama naasa dadka imaam u noqdo dadka tujiyo falyuujiz ha soo gaabiyo salaada hasoo koobo salaadii oo hasoo gaabiyo fa ina min waraa'ihi gadaashiisa waxaa ahaaday alkabiira baa ahaaday mid weyn wadaciifa baa ahaaday mid taag daran wadalxaajati dan mid u saaxiiba baa ahaaday ayb xadiidkan wuxuu leeyahay nin baa nebigu u yimid sala allahu alayh ali wasalam markaasuu wuxuu yidhi inii la ata'aharu can salaati subxi aniga nebi allow salaada subax waan kasoo dahaa min ajli fulaan hebel darti magaciisa lama magac dhabin oo lama magac sheegin waawaa waa asturid la asturaayo darteed maqaamkuna saas ayuu keenayaa waana ku badan tahay axaadiidta iyo kutubulxadiid fulan fulan iyadoo laga cabirayo iyadoo yacni lagu dadaalayo in la asturo qofka muslimka nacam way dhici kartaa mararka qaar in la sheego haddii sheegiddu ay maslaxa ku jirto qofka waa la magac dhabaya waana la sheegayaa laakiin haddaanay maslaxa ku jirin in maa baalu aqwaamin ama fulan iyo wax lamida in lagu gaabsado nacam haddii sideedana yacni waa haddii labadaas daraf laga baxo waxaa weeye qofka quluw unbuu ku dhacayaa nacam haddii uu yiraahdo qof maga la magac dhabi karaa ma jiro hadda waxaa weeyaan axaadiista qaarkood baa ka hor imaanayso hadduu yiraahdo nin kastoo qaldama magac ahaan baan u sheegayaa hadduu yiraahdana hadda waxaa weeyaan in badan badan badan oo nebiga uu sameyn jiray ayuu ka tegayaa marka qofkii uu ka tegayaa nacam ayb marka taasina marka wax walbaana qadarkoodu hadday ka tagaan halis bay galaan min ajli fulanin hebel dartiis mimaa yuiilu binaa dheeraynta uu nagu dheeraynaya darteed mimaa yuiilu binaa ay min jli tawiilihi binaa masder ka dhalaalimaada min jli tawiilihi dheeraynta uu nagu dheeraynaya binaa anaga uu nagu dheeraynaya daraaddeed baan uga soo daahaa salaadii qaala markaa waxa uu yihi marka saxaabigii abuu mascuud famaa ra-aytu nabiya nabiga ma aanan arkay sala allahu alayh ali wasalam qadiba inuu carooday fii mawcidatin waano uu ku carooday qadu hadda ka hor ashadda darnaan badan mimaa qadiba intuu carooday yowmaidin maalintaas ay min adabihi ymaidin caradiisa maalintaa uu carooday mid ka daran weligay waano uu ku carooday ma aanan arag marka halkaa waxaa laga qaadanayaa waanada in lagu qofka uu ku caroon karo nacam oo uu caro ku muujin karo si uu dadka uga sajiriyo ninka caalimka ah khaladaadka keeni karo inay ummaddu dadku ay ku kala tagtagaan oo ay markaa jamaacadii kaga haraan oo ay dhibaato markaa u keento fa qaala waxau yihi marka yaa ayuha nnaas dadow ina minkum munafiriina idinka ayaa waxaa idinka mida munafiriina kuwa dadka kala eryayo yani marka tanfiirka yani in ummadda jamaacada muslimiinta in la kala eryaahay wax fiican ma aha inay kala tagtaana ma ahan oo iftiraaqu waa la reebay qur-aanka waa reebay sunnadana waa reebtay walaa takunuu kaladiina tafaraquu wakhtalafuu alla yiri nabigana sala allahu alayh ali wasalam wuxuu tilmaamay waxyaabaha alla uuna faray inay ka mid tahay wa an tactasimuu bixabli illahi jamiican walaa tafaraquu inaan xarigga alla ku aanqabsanno aanan lagu kala tegin waxyaabaha marka dadka u keeni karo inay ku kala tagaan oo ay dadka yani tanfiir u keeni karana waa in laga fogaadaa marka ayb alimaamu shaatibina asbaabaha furqada iyo tafaruqa keentana wuu ka hadlay kitaabkiisa al-ictisaam buu uga hadlay dad badanna waxaa laga yaabaa iyagiina inay waxyaaba aan tafaruq iyo dadka ku kala tegid ay ku kala tagaan aan mudnayn inay ummaddii ku kala geynayaan waana kuwaan waana yacni waxaa weeyaan midda uu nabigana caleyhi salaatu wasalaam uu diidayo walidalika sheikhu lislaam ibnu taymiya raximah llahu tacaala wuxuu yidhaahdaa masaa-isha qaarkood ee daliilku sidaanna aqbali kara sidaanna aqbali karo hal dhinacba raajixba ha ahaatee qofka shicaar ummadda uga dhigo ay ku kala tagto waa qof yacni soo gelayo min aladiina faraquu diinahum wakanuu shiica kullu xisbin bimaa ladayhim farixuun nabiga caleyhi salaatu wasalaam markuu dad diraayana wuxuu dhihi jiray tadaawacaa walaa takhtalifaa khilaafku waa necbaa rasuulka sal ly slam war is adeeca ha iskhilaafinina yasiraa walaa tucasiraa fududeeya oo dadka ha ku cuslayninina bashiraa walaa tunafiraa dadka u bishaareeya ha kala eriynina un dadka marka dad shicaar ka dhigtay baaba jira dadka inay sii kala yareeyaano sii kala eryaano waxyaabo owhaam ah xataa oo aan caqaa'id saxiixa ku salaysnayn inay ku kala eryaan marka qofka hadduu caqiidadiina uu nadiif ka yahay oo markaa yacni sunnadii iyo bidcadiina ay u kala soocan tahay qofkuay sunnada iyo bidcada u kala soocan tahay ictiqaadka abwaabta la yaqaanee kutubul caqaa'id lagu darsiyana sida ahlu sunnada iyo saxaabadu ahaayeen ku taagan waxaa weeyaan masaa-il kale oo furuuc noqon karto in tanfiir ummadda loogaga sameeyahay ma bannaana taana waxay noqonaysaa hadday dhacdo qof markaa isaga un shaydaan u shaqaynayo acwaanu shaydaan ayuu noqonayaa qawaacidda sharcigana ma aha mana ahan manhaj tamyiic ku jiro iyo qolo yacni qaldan manhajkeed iyo ma ahane waa manhajka nabowiga weeyaan ina yaa ayuha nnaas dadow ina minkum waxaa idinka idinka mida munafiriina kuwa kala eryaaya dadka kala fiijinayo oo jamaacadii hadda ninkaani salaada dadka ku dheereeyey muxuu sabab u noqdayna inay dadka qaar jamaacadii aanay imaanin ummaddii markasoo kuma kala yaraanaysa sidaas faayukum kn kn fa ayukum kinii ama nnaasa dadka uu imaam noqdo falyuujiz salaada ha soo koobo ha soo gaabiyo waa gaabin markaa tii nebiga caleyhi salaatu wasalaam uu laga fiirinayo mar walba fa ina min waraa'ihi gadaashiisa waxaa ahaaday alkabiira mid weyn wadaciifa baa ahaaday mid taag daran wadalxaajati baa ahaaday iyo mid xaaja u saaxiiba baabu sifati salaati baabu sifati salaati اnabiyi sala allahu alayh wali wasalam nabiga salaadiisa sifadeeda caddaynteediibuu u baab yahay can abi hurayrata radia allahu canhu qaal abu hureyra waxaa laga wariyey inuu yihi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulku waxa uu ahaa idaa kabara haddii uu kibaarto allahu akbar uu yidhaahda fi salaati salaada dhexdeeda sakata waa aamusaayey hunayhatan waxyar buu aamusayey qabla an yaqra'a intaanu akhrinin ka hor qiraa'adiisa faatixada intaanu gelin faqultu waxaan idhi buu yidhi abuu hureyra yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow biabii anta wa ummii hooyaday iyo aabbahay mid lagu furtaa tahaye ara-ayta bal ii sheeg sukuutaka aamusitaankaaga beyna takbiiri aada aamusayso takbiirada dhexdeeda allahu akbarti walqiraa'ati iyo qiraa'ada maa taquulu maxaad ohan maxaad dhahdaa qaala waxa uu yidhi aquulu waxaan leeyahay allaahuma baacid beynii wa beyna khataayaaya kamaa baacadta bayna almashriqi waalmaqrib allahuma naqinii min khataayaaya kamaa yunaqa thawbu labyadu min addanas allahuma qsilnii min khataayaaya bilmaa'i walthalji walbarad allaahuma yaa allahu allow baacid fogay beynii aniga iyo beyna khataayaaya gafafyaalkayga kamaa sidii baacadta ah u kala fogaysay beyna almashriqi waalmaqribi qorax soo bax iyo qorax dhac allaahuma yaa allahu allow naqinii iga nadiifi min khataayaaya gafafyaalkayga kamaa sida yunaqaa loo nadiifiyo athawbu labyadu marada cad min addanasi wasaqda looga nadiifiyo allaahuma yaa allahu allow iqsilnii dhaq idhaq min khataayaaya gafafyaalkayga xaggooda iga dhaq iga nadiifi bilmaa-i igu dhaq biyo wathalji baraf walbaradi iyo qabow can abi hurayrata radia allahu canhu qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu ahaa idaa kabara fi salaati salaada dhexdeeda allahu akbar hadduu yidhaahdo sakata hunayhatan waa aamusayay qabla an yaqra'a intaanu akrinin ka hor aamusitaan buu sameynaya faqultu yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow biabi anta wa ummii hooyaday aabbahay mid lagu furtaa tahaye ara-ayta sukuutaka bayna altakbiiri waalqiraa'ati maa taquul aamuska u dhaxeeyo qiraa'ada allahu akbarta iyo qiraa'ada maxaad tiraahdaa halkaa marka waxaa laga qaadanayaa allah takbiiratu lixraamka iyo qiraa'ada in dikri oo udhaxeeyo in dikri oo u dhaxeeyo oo dikrigaa marka abuu hureyra uu su-aalayo waxaa kaloo laga qaadanaya abu hureyra sida uu cilmiga u danaynaya oo xataa masaladaasoo yacnii nebigu waxa uu hoos u akrinayo xataa inuu wax akrinaayo u dareemay inuu ogaado jeclaystay waana soo guuriyey marka saxaabada xaqa ay ummadda ku leedahayna waad garanay nacam xadiidkii kalena waa too ah rasuulka sala allahu aleyh abuu hureyra markuu nabiga weydiiyey sala allahu aleyh waali wasalama man ascadu nnaasi bishafaacatika yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha shafaacadaada yaa ku guulaysan og oo ku liibaani og waa tii uu markaa yidhi waan gartay inaanu i weydiinaynin axad adiga hortaa marka arkidda aan arkay inaad cilmiga ku dadaalaysa darteed nacam marka abuu hureyra aada buu cilmiga ugu dadaali jiray weli taasaana keentay inuu axaadiis bato isagoo muddayar nabiga la jooga sala allahu aleyh waali wasalama haddana in axaadiistiisu badato dadaal iyo mucjizo iyo duco nabiga u duceeyay intaba way keenaysaa nacam dadka marka abuu hureyre dura ee mustashriqiinta kamid oo gaalada zanaadiqada ah oo yani afkana islaam ka sheeganayo qalbigana yani gaalnimo ku haysto hadalkoodana laga garanayo iyo kuwa mubtadicada ahe raafidada iyo keyrkood ah iyo kuwa mutacasibiinta oo madaahibta u tacasuba qaarkood tacasubkana uu gaarsiiyo inay abuu hureyre yidhaahdaan faqiih ma aha saa darteed riwaayada uu qiyaaska kaga hor yimaado qiyaaskaa la hormarinayo waa laga tegaa riwaayadiisa kulluhum waxaa weeyaan calaa baatilin bay ku sugan yihiin ayib maxaa tiraahdaa buu yihi maa taquulu maxaa dhahdaa waxaa laga qaadanaya marka qiraaa inuu sameynayo akrinayey marka qiraa'aduna marka waxay keenaysaa hoos inuu u akrinayo qaala waxa uu yihi nabiga sala allahu alayh ali wasalam aqulu waxaan dhahaa allahuma baacid beynii wa beyna khataaya ducaa ulistiftaax waay marka ducaa ulistiftaaxu waa noocyo badan tahay marba mid buu nebigu akrin jiray mid marka waa tanaa allaahuma yaa allahu allow baacid fogey beynii aniga iyo beyna khataayaaya gafafyaalkayga kamaa baacadta beyna almashriqi waalmaqribi sida aad qorax soo bax iyo qorax u dhac u kala fogeysay oo kale macnuhu marka waxaa weeyaan laba macno unbay ixtimaali kartaa ilaahu ha ii qabanin inay tahay ha ii qabanin dunuubta aan galay amase macnuhu wuxuu noqon karaa marka ilaahayow yacnii dunuubta cismo iga siiyo ilaahu yacnii aniga iyo aniga iyo dunuubteedina kala fogey macnaheeda ilaahu haygu jarribin oo haygu kallifin dunuub naam mar dambe yani waxaan ujeedaa haygu kallifin waxaan kala jeedaa yacni iga dhowr dunuubta iga manci iga celi ilaahu dunuubta iga celi macnuhu marka sidaas labadaa macno ayaa ibnu daqiilciid ixkaamulaxkaamka uu ku muujiyey allaahuma ya allahu allow naqinii min khataayaaya gafyaalkayga iga nadiifi kamaa yunaqa thawb labyadu min addanis marada cad sida wasaqda looga nadiifiyo yani marada cad waxa loo soo qaadanaya waxay tahay wasaqda waa ka muuqan ogtahay qofkuna waa u dadaali ogyahay inuu nadiifiyo allahuma qsilnii min khataayaaya bilmaai walthalji walbarad ilaahu gafyaalkayga waxaad ku dhaqdaa biyo iyo baraf iyo qabowba marka ducada ducaa istiftaaxu mid waa tan waana midda bukhaari iyo muslim ba isku waafaqeen mutafaqa ah yani isla soo saareen waxaa kaloo iyadana jirto mid muslim uu soo saaro wajahtu wajhiya aladii fatara asamaawaati walarda ilaa aakhiriha mid kaloo iyadana yani waxaa jirto subxaanaka allahuma bixamdika watabaaraka asmuka watacaala jadduka walaa ilaha hayruk iyo kuwo kaleba marka ducaa listiftaax in lala imaanayo takbiirada allahu akbar marka la yidhaha inta aadan qiraaa u gelin inaad ducaa listiftaax la timaado inay sunno tahay maalikiyada iyagu waxay leeyihin wax dikriga udhexeeya male bayna atakbiiri waalqira'a xadiid soo socday qabsanayaan laakiin xadiidka ama tusaaya macnaha ay u qabsanayaan sida aan arki doono in sha allahu tacaala ayb wacan caaishata radia allahu canha qaalat kana rasuulu llahi sala allahu alayh walihi wasalam yastaftixu asalaata bاltakbiiri walqira'ata bilxamdu lilahi rabi اlcaalamin wakana ida rakaca lam yushkhis ra'sah ila akhiri ma qaalat wacan caaishata radia allahu canha waxaa laga wariyey qaalad waxay tihi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku waxa uu ahaa yastaftixu salaata salaada inuu ku furfuranayo bitakbiiri allahu akbar buu ku furfuranayo waxaa laga qaadanaya marka takbiiradaas allahu akbar baa salaada uu ku furfuranayo iyadaasaa salaada lagu galaa wixii salaada xaaraam kaaga noqonayeyna markaasay bilowdaanay xaaraam kaaga noqonayaan walidalika takbiiradan maxaa lagu magacaaba takbiirat lixraam aa la yidhaha tan ugu horeyso takbiirat lixraam ayaa la yidhaha salaadaa ka bilaabato wax ka horeeyo oo niyo lagu dhawaaqa oo lagu talafudaana sunna ma ahni waa bidico maxaa le nabiga lama imaanin sala allahu alayh waalihi wasalama inay asxaabta ku geli jireenna lama soo guurinin qaar baa waxay leeyihiin waxaa loogu talagalay oon saa u yeelaynaa carabku si uu qalbiga u saacido muxuu saacidayaa qofkan dad aan af carabi aqoonin oo waxa ay ku dhawaaqayaan aan fahmaynin muxuu ku taraya marka see qalbiga waxa ku jira u saacidaya marka qalbiga unbaa asala nacam ayb kaana yastaftixu salaata bitakbiiri wuu ku furfuranayey ayb ayb wlqira'ata qiraa'adana alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wlqiraa'ata haddii la la kordhigo macnuhu wuxuu noqonayaa wayastaftixu lqiraa'ata aqrintana nebiga wuxuu ku furfuranayay balxamdu lilahi rabi lcaalamiin alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin ayuu ku furfuranayey haddii la jaro oo biljari la aqriyana waxay noqonaysaa bitakbiiri baa ku cadfaysaa kaana yastaftixu salaata salaada wuxuu ku furfuranayay bitakbiiri allahu akbar iyo wlqiraa'ati aqrin bilxamdu lilahi rabi اlcaalamiin alaqriyo ayuu ku furfuranayay ayb macnaha dambe marka walqiraa'ati haddii la aqriyo maalikiyada daliil bay ka dhiganayaano waxay leeyihiin allahu akbarta iyo qiraa'ada waa taasaa wax udhexeeya ma laha ducaa listiftaaxi baa marka halkaas ay ku ayaa ku baxayso soo ma garanin laakiin walqiraa'ata marka la yidhaha wax daliilada uma haystaano salaadana allahu akbar bay ku bilaabataa qiraa'ada qur-aanka la aqriyaa salaada dhexdeedana suurat lfaatixay ku bilaabataa alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin macnuhu sidaasuu tegayaana nacam marka marka walqiraa'atana alxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin buu ku furfuranayey meeshaas marka qiraa'ada wuxuu ku bilaabanaya alxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin dhowr yani faa-iidaba waa ku jirtaa awalan yani maxaa laga wadaa alxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin buu ku furfuranaya imaam shaaficiyada iyagu waxay leeyihin waxaa laga wadaa suurat اlfaatixa suuraddii baa waxaa lagu magacaabay suuratu alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ibnu daqiiq ilciid laakiin wuxuu leeyahy taasi suuragal ma ahano maxaa yeelay haddii suuradda magaceeda la sheegayo waxaa la dhehi lahay suuratu alxamdu suuratu alxamdi baa la dhehi lahay ee jumladan dheer alxamdu lilahi rabi suuratu alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin in la yidhaha ma badna ma aha sidaa caadadu ay tahay ayb iyagu markay sidaa leeyihiinna waxay ujeedaan markay sidaa leeyihiinna waxay ujeedaan bisinka ma la akrinaya mase lama akrinaayo oo halkan waxaa noogu qoran qiraa'ada alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin ayuu ku furfuran jiray marka alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin maalikiyadu iyagu waxay leeyihin imaam maalik wuxuu leeyahay alxamdu baa qiraa'aduba ay ka bilaabataa bisinna ma la akrinayo laa siran walaa jahran hoosna loo aqrin maayo korna loo aqrin maayo waana kan kan baana u daliila markaasay shaaficiyadu waxay ku jawaabayaan waa la akrinayaa bisinko alxamdu lilahi suuratu alxamdu baa laga wadaa bisinkuna faatixada waa ka mid yahay halkaa marka xanafiyada iyo xanaabiladu iyaguna waxay qabaan oo ay leeyihiin masalada meeshay ka bayaaninayaan waxa ay tahay waxay leeyihiin maya alxamduda hoos baa xadiidkan haddii uu ixtimaal noqon karo in bisinka laga tegay iyo inaan laga teginoo suuratu alxamdu laga wado waa dhici kartaa ixtimaalaadkaas labadaba ha jireen laakiin waxaa jiro xadiidka muslim ayay deliishanayaano oo anas radia allahu canhu uu warinayo ee uu leeyahay nebigaan ku tukaday gadaashiisa abubakar baan ku tukaday cumar baan ku daba tukaday cuhmaan baan ku daba tukaday fakanuu laa yaqra'uuna bismi illahi raxmaan raxiim laa fii awali lqiraa'ati walaa fii aakhiriha qiraa'ada awalkeeda walaa aakhirkeeda midna bismi illahi ma akrin jirin halkaas marka shaaficiye waxay yidhaahdeen xadiidkan waa mudarib bay dheheen halkaas marka shaaficiyadu waxay yidhaahdeen xadiidkan isagaa marka waa mudariboo maxaa yeelay kan iyo kaa iyo waxbay marka waxay leeyihin riwaayadiisa idirabba idiraab bay ku cilaynayaan laakiin idiraabku waxaa la sheegan karaa marka laba shardi la helo oo labada shardi waxa ay tahay takaafu'u duruq iyo cadamu imkaani iljamci inaan la jamcin karin duruqdaas isla markaana ay xagga quwada iyo xoogga isku mid ay ka tahay markaasaa waxaa la dhihi karaa waa mudarib waana laga wada tegayaa laakiin hadda sidaa ma ahna waa la jamcin karaa riwaayadan dhehayso laa yaqra'uuna bismi illahi raxmaan raxiim ma aqrin jirin laa fii awali lqiraa'ati walaa fii aakhirihaa waxaa lagu xambaarayaa oo macnaheedu ay tahay ay laa yaqra'uunahaa jahran kor uma aysan qaadi jirin waxaana u daliila daara qutni riwaayada uu warinayo uu leeyahay kaanuu yusiruuna bismi illahi raxmaan raxiim bismi illahi raxmaan raxiimta way siraysan jireen buu yidhi marka waa siraysan jireen waa aqri jireen way tahay ma aqrin jirinna macnaheedu waxa ay tahay kor ahaan uma aqrin jirin jahri ahaan uma aqrin jirin masalada sida ugu toosnaanta badanna bisinka in la siraysto weeyaan nacam waa la akrinayaa bisinka oo faatixaduu ka mid yahay laakiin waa la siraysanayaa nacam ayb ibnu xajar iyana riwaayada markaas sidaasuu u jamciyey alxaafid ibnu xajar raximahullah kitaabkiisa annukat calaa kitaabi ibni salaax iyo kutub kaleo fara badanba uu kaga warramay nacam ayb fa kaanuu yaqra'uuna waxay ahaa marka wuxuu yidhi wlqira'atana balxamdu lilahi rabbi alcaalamiin buu ku furfuran jiray wakana idaa rakaca wa kaana nebigu wuxuu ahaa idaa rakaca hadduu rukuucayo lam yushkhis kor uma qaadi jirin ra'sahu madaxiisa walam yusawibhu mana foorarin jirin walaakin bayna dalika walaakin lagu noqeeyo kaana wuxuu ahaa bayna dalika labadaa dhexdooda walaakin bayna dalika ayuu ahaa oo yacni kor yeelis madaxa uu kor yeela iyo foorarin uu foorariya dhexdooduu ahaa dhexdooda marka siday ku imaanaysaa dhabarkii iyo madaxii inay siman yihiin marka ayib sidaa buu yeeli jiray oo rukuucdiisu marka wuxuu samayn jiray madaxa korna uma qaadi jirin mana foorari jirin saas ayuu madaxiisa iyo dhabarkiisa iyo madaxiisu saasay u sinaayeen kolka marka uu rukuucayo wa kaana wuxuu ahaa idaa rafaca ra'sahu madaxiisa hadduu kor u qaado min arukuuci rukuucda uu kor kaga soo qaado lam yasjud ma sujuudi jirin xataa yastawiya ilaa uu ka sinaado qaa'iman xaal uu yami taagan ilaa uu yacni qiyaam kaga sinaado ayb markuu rukuucda kasoo kacana sujuudda ma aadi jirin ilaa uu ka istaago qiyaamkiisa uu aad iyo aada uga taabagalo tanna marka waxaa laga qaadanaya marka sujuudda iyo rukuucda iyo sujuudda qiyaam baa udhexeeyo qiyaamka udhexeeyana waa midka ictidaalka la yidhaahdo qiyaamkaas marka ruknigiisu ma gaaban yahay mase waa dheeryahay axaadiid soo socotaan ku arki doonaa laakiin waxa ay tahay in aadan sujuuddii u boodin adoon si fiican u istaagin nacam salaadii arkaanteedii baad ka tegaysaa ictidaalku waa rukni duma'niino in lagu xasilaana waa rukni waxba kama jiraan marka qofka salaadiisa haddii uu marka intuu rukuucdii ka kor noqdo asagoon dhabarkiisii weli sinmin haddana allahu akbar hoos uu sii sujuudi uu sii aado dadkuna arrintaas aaday ugu badan yihiin mana ka fiirsadaan nacam samica allahu liman xamidah soo weli sii socdo ayuu haddana sujuuddii sii aadaya nacam oo aan dhabarkiisa aan simin laf walba ilaa ay booskeeda kaga laabatana qofku maaha inuu aado yacni sujuud hoobto wa kaana wuxuu ahaa idaa rafaca ra'sahu madaxiisa hadduu kor yeelo min asajdati sujuudda uu kasoo kor yeelana lam yasjud ma sujuudeynin xataa intii yastawiya uu ka ekaado qaacidan fadhi ilaa uu kaga ekaado xaaluu yahay mid fadhiyo yacnii sujuudda labaadna ma aadeynin ilaa uu ka noqdo mid fadhiyo oo fadhigu weliba uu ka sinna oo yacnii laf walbaa booskeeda ay ku laabato ka uu kaga xasilo marka labada sujuudna fadhi abaa u dhexeeyo fadhigaasuna waxaa weeyaan waa rukni in lagu xasilaana waa rukni laba markaa laba laba rukni baa halkaa ku jirto wa kaana wuxuu ahaa idaa rafaca ra'sahu madaxiisa hadduu korkor usoo qaado uu kor yeelo min asajdati uu kaga soo qaado sujuudda xaggeeda uu kasoo kor yeelo lam yasjud ma sujuudeynin xataa yastawiya qaacidan ilaa uu ka sinaado qaacidan xaalu yahay mid fadhiyo wa kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray fii kulli ragcatayni laba ragcoo kasto ataxiyata laba ragcoo kastana ataxiyaatu lilah buu aqrin jiray wa kaana wuxuu ahaa marka taxiyatu tashahudkii baa loo jeedaa laba ragco markuu tukado salaadda marka hadday salaad laba laba ragcaaley ay tahay de markaa taxiyaadka uu ku fariisanayo bu ku salaamo noqsanaya hadday afar tahay ama saddex tahayna mid kale ragcada mid dambe oo kwaa in fadhi ugu dambeeya ou la imaado kale wa kaana wuxuu ahaa yafrishu inuu goglaayo rijlahu lugtiisa alyusraa bidix wayansibu waa taagayey rijlahu lugtiisa alyumnaa midigna waa taagayey oo sida uu u fariisanayo ataxiyaadkaasina waxa uu ahaa inuu lugtiisa bidix ku fariisto lugta midigna uu taago markaa oo ciribteeda kor u taago meeshaas marka waxaa weeyaan xanafiyada ayaa waxay qaadatay sidaan oo waxay yidhaahdeen ataxiyaad kastaa saasaa loo fariisanaya iftiraash imaamu shaafici raximah llahu tacaala isaga wuxuu qaatay imaam axmed labadooda waxay qaateen in salaaddu hadday laba ragcad tahay salaadda waxaan ujeedaa hadday laba ataxiyaad leedahay midka hore sidaan baa loo fariisanayaa midka dambena tawaruk ayaa loo fariisanayaayo lugta bidix ayaa la bixinaa sinta ayaa lagu fariisanayaa lugta midigna marka waa la taagayaa tawaruk sin dhuldhigadaa la yidhaahdaa kaas ayaa ayuu sameynayaa qofka tawarugu marka ataxiyaadka labaadaa iska leh hadday salaaddu laba ataxiyaad leedahay midka labaad tawarugba ayuu leeyahay xadiid abi xumayd asaacidi iyo axaadiid kalaana tilmaamayso in sidaa loo kala gediyo labadaas iyago marka axaadiista saasay uqabsadeen imaamu maalik asaga waxa uu yidhi labada ataxiyaadba tawarug ayaa la sameynaa labadoodaba tawarug u qaatay marka imaamu shaafici imaam axmed ayaana u dhow yani axaadiista jamcinteeda iyagiina marka waxay isku sii khilaafeen hal suuro oo suuradaasi waxay tahay hadday salaaddu hal ataxiyaad leedahay see loo fariisanayaa imaam axmed isaga wuxuu yidhi waxaa loo fariisanaya iftiraash ile laba ragca keliya weeyaan salaaddu iftiraash marka waa la iftiraa waxba sin sinta dhulka la dhigi maayo imaamu shaaficina wuxuu yidhi maya sin dhuldhigadaa la sameynaya tawarug shaaficiusaasay qabaan maxaa yeele waa ataxiyaadkii ugu dambeeyey waay ataxiyaadkii ugu dambeeyey salaamo noqsi oo ku xigaa maadaama uu yahay tawarugii baa la sameynayaa oo akhiirkau fiiriyey isaga imaam axmedna wuxuu fiiriye laba ragco oo kasto nebiga inuu iftiraash samayn jiray waana ragcadii labaad bay dhaheen waa daliilku un sidaa iyo sidaa waa u jiidmaa daliil hadda ku soo arooro mas'alada khaas u ahna ma jiro waa fahm a'imadu marka ay sidaa iskugu khilaafeen wa kaana wuxuu ahaa yafrishu inuu goglaayo rijlahu lugtiisa alyusraa bidix wayansibu waa taagayey rijlahu lugtiisa alyumnaa midigna waa taagayey wa kaana wuxuu ahaa yanhaa inuu reebayay nebiga can cuqbati shaydaani shaydaanka fadhigiisa habfadhigiisa ayuu reebayay can cuqbati shaydaani shaydaanka ciribaysigiisa ayuu reebayay marka cuqbatu shaydaanna macnaheedu waxaa loo jeeda waxaa weeyaan inuu intuu lugihii ku farihii dhulka dhigto ku taago labadiisa cirbood kor u taago cirbihii u ku fariisto marka inuu cirbaha ku fariisto saa waa lagu macneeyaa waxaa kaloo lagu macneeyaa cuqbatu shaydaan jilbaha inuu intuu kor u qaado barida dhulka dhigto salka inuu dhulka dhigto jilbihiina uu kor u qaado sidaasoo kale u yidhaahdo taas dambaana fiican in lagu macneeyo sababta waxay tahay midda hore cirbaha waa lagu fariisan karaa cirbaha in lagu fariistaa xadiid muslim ku sugan baa tilmaamaya inay sunno tahayba soo ma garani wayanhaa wuxuu reebaya an yaftarisha arajulu qofka inuu goglado diraacayhi labadiisa dhudhun iftiraasho sabuci dugaagga goglidiisa oo kale iftiraashan ka iftiraashi sabuc dugaagga sida uu jeenigiisa u goglo dhulka ugu gogloo kale inuuna ugoglanin wuxuu reebayay inuu ugoglado qofka oo marka waxaa weeyaan xusulkii ilaa iyo gacan iyo ilaa iyo calaacashi inaad dhulka wada dhigto hal marsaa u wada saarto taa ayuu reebaya oo xusulkaaga inaad kor usoo qaado dhinacaagana aad ka dheerayso sidaa weeyaan wayanhaa wuxuu reebaya an yaftarisha arajulu ninku inuu goglado diraacayhi labadiisa dhudhun iftiraasha sabuuci dugaagga goglidiisa oo kale sidau u goglado wa kaana wuxuu ahaa yakhtimu salaata salaada inuu ku khatimayo ku dhammaystirayo bitasliimi salaama nuqsi taana waxaa laga qaadanayaa salaam tasliimtu inay rukni arkaanta salaada ka mid ay tahay oo salaadiiba maba dhammaaninba ilaa assalaamu calaykum waraxmatullah ka tiraahdo halkaana xanafiyada ayaa salaamtu iyagu rukni uma arkaano haddaad atixyaad ka dhammayso waa iska istaagi kartaa waana socon kartaa bay kuleeyihiin taasina marka sawaab ma aha maxaa yeele nabiga sal ll ly slam waxau yidhi wataxriimuha atakbiir wa taxliiluha atasliim salaadda waxaa looga xalaaloobaa salaama nuqsi wacan caaishata radia allahu canha qaalat kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxa uu ahaa yastaftixu salaata salaada inuu ku furfuranayo bitakbiiri allahu akbar wlqira'ata qiraa'adana balxamdu lilahi rabi اlcaalamiin buu ku furfuranaya wa kaana wuxuu ahaa idaa rakaca hadduu rukuucayo lam yushkhis ma koryeelaynin ra'sahu madaxiisa walam yusawibhu mana foorarinaynin walaakin bayna dalika sidaa walaakin wuxuu ahaa walaakin lagu noqoye bayna dalika ayuu ahaa kaagaas oo in madaxa kor loo qaado iyo in hoos loo foorariye dhexdhexdeeda ayuu ahaa ayuu udhexeeyey wa kaana wuxuu ahaa idaa rafaca ra-sahu madaxiisa hadduu kor yeelo min arukuuci rukuucda uu kasoo kor yeelo madaxiisa hadduu rukuucda kasoo kor yeelo lam yasjud ma sujuudaynin xataa yastawiya ilaa uu ka ekaado xubin walbaa booskeeda ay ku laabato qaa'iman xaal uu yahay mid taagan wa kaana wuxuu ahaa idaa rafaca ra-sahu madaxiisa hadduu kor yeelo min asajdati u kasoo kor yeelo sujuudii lam yasjud ma sujuudaynin xataa yastawiya qaacidan ilaa uu si fiican uga fariisto xataa yastawiya ilaa uu kaga ekaado ka sinaado qaacidan xaal uu yahay mid fadhiyo fadhiga ku ekaado wa kaana yaquulu wuxuu odhanayay fii kulli ragcatayni laba ragco kasta ataxiyata ataxiyaad ayuu aqrinayay wa kaana wuxuu ahaa yafrishu rijlahu lugtiisa inuu goglayo alyusraa bidx wayansibu uu taagayay rijlahu lugtiisa alyumnaa midig wa kaana yanhaa wuxuu reebayay can cuqbati shaydaani shaydaanka fadhigiisa ayuu reebayay wayanhaa wuxuu reebayay an yaftarisha arajulu qofku inuu goglado diraacayhi labadiisa dhudhun iftiraasho sabuci dugaagga goglidiisa oo kale sida uu u goglado wa kaana yakhtimu wuxuu ku khatimaya asalaata salaada bitasliimi salaama nuqsi wacan cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma ana anabiya sala allahu alayhi waalihi wasalama kaana yarfacu yadayhi xadwa minkabayhi xadwa mankibayhi ida اftataxa الصلاaةa وإida kabara lلرukuuci وإida rafaca rأسhu min الرukuuci rafcaهma kadalik وqاla samca اllah lman xamidah رbna وlaka الxmd وkana la yfcl dlika fi الsجuud وعan cabdالlahi bni cmr radي الlah canهma waxaa laga wariyay ana النabiya slى الlah عlيه alي وsلم nebigu kaana wuxuu ahaa yarfacu yadayhi labadiisa gacmood inuu kor yeelayo xadwa mankibayhi labadiisa garbood ku aadankooda ayuu u koryeelayay ida اftataxa salaata salaada haddii uu furfuranayo waidaa kabara hadduu allahu akbar dhahayo lirukuuci rukuucda oo u kibaaranayo waidaa rafaca hadduu koryeelayo ra'sahu madaxiisa min arukuuci ou kasoo koryeelayo rafacahumaa waa koryeelaya kadalika sidaadaa oo kale wa qaala wuxuuna dhahayay samica allahu liman xamidah rabbana walaka alxamd wa kaana laa yafcalu wuxuu ahaa inuunan yeelaynin dalika kaagaas oo rafciga ah wa kaana wuxuu ahaa laa yafcalu inuunan yeelaynin oon samaynaynin dalika koryeelidaas fi sujuudi sujuudda markuu sujuudda u socdo gacmaha kor uma qaadaynin buu leeyahay xadiidkan marka waxaa weeyaan meesha uu sifatu salaati nabiy sala allahu alayh ali wasalam uu kaga saabsan yahay waxa ay tahay rafculyadaynka rafculyadayn gacmaha in kor loo qaado saxaabo aad iyo aada u fara badan baana nebiga ka warisay inuu gacmaha kor u qaadi jiray hal iyada waxaa weeyaan waa culimmadu waa u wada badan tahay madaahibta afartaana waa isku raacsan yihiin marka gacmaha marka salaada la gelaayo in gacmaha kor loo qaadayo wixii intaa ka soo haro ayaa khilaaf badan uu ka joogaa maalikiyada iyo xanafiyadu ma qaadaan oo ma arkaan labada madhabee kalena way qaadaan oo sunnanimo ayay u arkaan meeqo meel baa marka gacmaha kor loogu qaadaa afar meel saddex xadiidkan baa tilmaamay salaadda marka la gelaayo allahu akbar la dhahayo rukuucda marka loo socdo allahu akbar la dhahayo samica allahu liman xamidah rukuucda marka laga soo kor noqdo saddex meel xadiidkan baa tilmaamay meel kalena xadiid saxiixa iyadana kusoo arooro waa marka atxiyaadka koowaad laga soo kaco allahu akbar in la yidhaha iyadana gacmaha kor loo qaado afartaas meel si waxay usoo aroortay badan abu daawuud isaga wuxuu warinayaa sujuudda marka loo socdo laftirkeeda xadiidkan halkan uu ku anfinayo waa sugayaa oo wuxuu warinayaa in marka sujuudda loo socdo iyo marka laga soo kor noqonayaba in gacmaha kor loo qaado iyadana laakiin taas waxaa weeyaan axyaanan weeyaan sida tan uma shuhroobin aadna caan uma noqonin saniicuna wuxuu keenayaa dabcan meel allaale meeshii nabiga sala allahu alayh waali wasalam ay sugnaatay inuu gacmaha kor ugu qaado waxaa sunno noqonaysa in kor loogu qaado ayb oo meel keliya marka lagu koo meel yacnii in keliya lagu koobi maayo alimaamu albukhaarina masaladan kitaab buu ka alifay xanafiyada uu ku radinayo rafculyadayn reer kuufa yani uu ku radinayo rafjuzu rafculyadayn baa la yihahda waxyaabaha marka waxaa weyan maalikiyadu iyagu waxaa weeyaan qaarkood sida ibnu daqiilciid uu yidhi ixkaamulaxkaamka qaarkood way ogaadeen sunnanimada arrintan ee waxay yidhaahdeen waa waa sunno gacmaha in kor loo qaado laakiin beledkeenna wuxuu yidhi culummada joogta hadday sidaa yeelaan cirdigooday u baqaayaan iyo jirkooda in la caamadu ay ku kacdo ay dilaanay ka baqaayaan ayuu yidhi nacam ama cirdigooda meelaha looga sheekaysto oo yacni la caayo iyo waxyaabahaasay ka baqayaan taana ma ahan hadda cudurdaar ma ah mar hadday sunnadu sugnaatay caamada dadkii ahlu cilmiga laga rabaa inay wax baraan haddaanay markaa sunnadii aanay arkin caamada ma fahmayaan weligoodna saa un bay diin cusub ugu arkayaan soo ma garan wacan cabdillahi bni cumar radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh waali marka sunnada kale waxa ay tahay gacmaha marka kor loo qaadaayo ilaa xaggee kor loogu qaado meeshee la geynaa gacmaha xadiidkan wuxuu tilmaamay xadwa mankibeyhi labada garbood ku aadankooda halkaas marka gacmihii in la geeyo oo aan markaa aadna la isugu dhejinin aadna loo kala fogeynin dhexdhexaad laga dhigay markaa farihii laysu dhawaad aan laysku dhedhejinin lana kala fogeynin garbahana lagu aadiyo waxaa kaloo soo aroortay xadiidkii maalik ibn alxuwayris isaga in dhegaha uu ku aadinayay marka waxaa weeyaan waxaa la yeeli karaa marna garbaha in lagu aadiyo marna dhegaha in lagu aadiyo saa marka loo gacmaha kor loogu qaado culamada qaarkood waxay yidhahdeen isaga laftirkeeda sidaaba la jamcin karaayo gacantiina waxay ku garbihiina in lagu aadiyo faraha foodoodana in dhegta ay ku aado taas marka qofka inuu ku dadaalo oo farihiina inay ku aado dhegaha ay ku aado gacmaha meelaheeda kalena ay ku aado garbaha oo sidaa loo jamciyo labadaa maslagba marka waa la maray goorma ayaa gacanta kor loo qaadayaa marka takbiirada marka aada dhahayso waa la qaadi kartaa hore gacan kor uqaadidii allahu akbarta inay isla socoto allahu akbarta inay horeyso kadib gacanta la qaado in ay markaa ay waxaay inay gacmo qaadidda ay horeyso oo kadib allahu akbarta la dhaho intaba waa ku timid iyadana sunnada ayb wacan cabdillahi bni cumara radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh walihi wasalama kaana wuxuu ahaa yarfacu yadayhi labadiisa gacmood inuu kor yeelayo xadwa min xadwa mankibeyhi labadiisa garbood ku aadankooda ida iftataxa salaata salaada hadduu furfuranaayo xanafiyadu iyagu marka waxay dhaheen tan waa ogolnahay wixii ka dambeeyase ma ogolin daliilna waxay ka dhigteen markaa uskunuu fi salaa salaada ku xasila iyo xadiidkii ahaa yacnii maxaan idiin arkaa gacmihiina ay u dhaqdhaqaaqayaan ka annahaa adnaabu khaylin shumsin sida fardo sayntood oo kale didsan ay gacmaha aad u dhaqdhaqaajinaysaan tiiyay marka waxay ka dhigeen rafculeedeenka in laga wado lagama wado waxaa laga wadaa marka la salaamo noqsanayo nebigu wuxuu diiday ou reebay dadku markay salaamo noqsanayaan gacmaha inay saa yidhaahdaan saas ay yidhaahdaan nacam oo gacmihii ay qaadqaadaan markay salaamo noqsanayaan amaa mararkan kale caadigaa way ka soo aroortay cinda alxanafiyana waaba karaahatu taxriim gacmaha in kor loo qaaday heerkaas ay u gaarsiiyeen lidalika alimaamu albukhaari raximahullah wuxuu leeyahay intaas oo saxaabi maadaama ay ka soo aroortay sameeyeenna rafculyadaynka qofkii bidca ku sheegaa marka wuxuu noqonaya nin saxaabada duray oo saxaabadii bidca ku tilmaamay nacam ida iftataxa salaata waidaa kabara hadduu allahu akbar yiraahdo lirukuuci rukuucda oo u kibaarto waidaa rafaca ra-sahu madaxiisa hadduu kor yeela min arukuuci uu kasoo kor yeela rafacahumaa kadalika sidaadaas oo kale ayuu kor u yeelay u kor yeelaya gacmaha kor u qaadaya wa qaala wuxuuna dhahaya samica allahu liman xamidah rabbanaa walaka alxamd waxaa laga qaadanayaa marka halkan imaamku inuu jamcinaayo samica allahu liman xamidah iyo rabbanaa walaka alxamd maxaa yeelay ibnu cumar salaaddii nebigu ka waramaa nebigana salaadiisa sida haalibka waxaa weeyaan isagaa dadka tujin jiray imaam isagaaba ahay wa kaana laa yafcalu dalika fi sujuudi wa kaana wuxuu ahaa laa yafcalu dalika sidaadaas inuusan yeelaynin fi sujuudi sujuud aanu ku yeelaynin lakin abu dawud yaa kusoo arortay wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalama umirtu an asjuda calaa sabcati acdum clى اljabhati waashaara biyadihi ilى anfih walyadayni wاlrukbatayni waaطraafi اlqadamayn can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam umirtu waxaa la ifaray an asjuda inaan sujuudo calaa sabcati acdumin toddobo laf inaan ka sujuudo ayaa la ifaray korkooda aan ku sujuudo umirtu waxaa la i amray an asjuda inaan sujuudo calaa sabcati acdumin toddoba lafood korkooda inaan ku sujuudo yani inaan inaan iyaga ku sujuudo cala aljabhati wejiga inaan ku sujuudo foolka wa ashaara biyadihi gacantiisu ku ishaaray ilaa anfihi sankiisu ku ishaaray yacnii foolka wejiga iyo sanku waa isku hal xubin hal ayb ee ma ahan yacni aljabha in fool in sanka loo jeedo ma aha macnuhu ayb wa ashaara biyadihi gacantiisa ku ishaaray ilaa anfihi sankiisa walyadayni labada gacmood gacmuhuna waa calaacalaha warukbatayni labada jilbood iyo wa atraafi alqadamayni iyo labada gommadood ama labada cagood farahooda foodooda inaan ka sujuudo toddobada xubin marka sidaasay ku tahay toddobaa laga sujuudaa toddoba xubnood wejiga oo sanka uu ku jiro maaha in wejiga inta dhulka la dhigay sanka kor looga qaaday wejiga koo labadaas gacmood waa saddex labada jilbood waa shan labada lugood faraha foodooda waa toddoba toddobadaas xubnood ayaa laga sujuudaa qofku marka xadiidku amar buu ku yimid oo nabiga sal ly slam wxuu le umirtu waxaa la i amray marka waxaa laga qaadanaya amarkuna wujuub buu keenaa marka inay waajib tahay in toddobadaa xubnood dhulka la dhigo qofka haddaan dhulka dhigin marka ay xubnaha qaarkood oo kor uga qaado sujuud lama imaanin hadduu sujuud la imaaninna waxaa weyan salaadii uma jirto culamada iyagu shaaficiyada waxay leeyihiin wejiga unbaa asal ah wejiga hadduu dhulka dhigo sujuuddiisi waa taamay noqotay xadiid marka waxay la imaanayaan marka xadiid waxay la imaanayaan wamakin jabhataka wamakin jabhataka idaa sajadta makin jabhataka haddaad sujuudaysid wejigaaga si fiican dhulka u dhigta xadiidkaasay qabsadeen xadiidkaas marka markaasay waxay ka fahmeen intaas wixii ka baxsan inaynan waajibba ahayn marka waxaa weyaan halkaan inta manduuqaa yaal toddoba xubnooda nebiga la amray amar manduuqaa yaal dalaalo oo manduuqaa taal iyaguna dalaaladooda waa dalaalo mafhuum waayo marka mafhuum in lagu caaridaa manduuq ma ma aha tan kale waxaa weeyaan mafhuumka ay isticmaalayaan laftirkiisa waa mafhuumu laqab ama mafhuumu lgaaya waayo waana adcafu lmafaahiim usuulfiqiga marka la joogo ayb midda kale waxaa weeyaan mana aha in kan uu caam yahay xadiidkan waa caam in la yidhaahdo markaasaa mafhuumka xadiidkaas laga fahmay ayaa caamkan khasisay ma la dhihi karo sababta waxay tahay haddii mafhuumkaas lagu dhaqmo ee wejiga keliya dhulka la dhigto amarkan ayaa laga baxayaan caam marka cumuumkii baaba laga tegayaa ma ogtahay amarkii xadiidkan ku jiraa laga baxayaa sidaa darteed marka ma aha caam iyo khaas laysku xambaaray ma aha walidaalika marka ibnu daqiiq taasu ishaaraya wuxuu tilmaamaya wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam umirtu waxaa la i amray an asjuda inaan sujuudo calaa sabcati acdumin toddoba xubnood ama toddoba laf inaan ka sujuudo cala aljabhati foolka wa ashaara biyadihi gacantiisuu ku ishaaray ilaa anfihi sankiisa walyadayni labada gacmood warukbatayni labada jilbood wa atraafi lqadamayni iyo labada cagood faraha ku yaala foodooda todobadaas marka inay dhulka yaalaan todobadaas inay dhulka yaalaan wejiga oo sanka uu ku jiro wa ashaara biyadihi ilaa anfihi waxaa weeyaan wejiga waa inuu sanku la socdaa oo sanka aan dhulka laga qaadin labada jilbood labada gacmood iyo labada lugood farahooda ayb wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala kana rasuulu llahi sala allahu alayh alihi wasalama ida qaama ila asalaati yukabiru xiina yaquumu huma yukabiru xiina yarkac ila akhirihi wacan abi hurayrata radia allahu canhu waxaa laga wariyey abi hurayra qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku waxa uu ahaa buu yidhi idaa qaama ila salaati salaadda hadduu isu taagayo yukabiru inuu kibaaranayo allahu akbar uu leeyahay xiina markii yaquumu uu istaagayo uma yukabiru allahu akbar buu dhahayay xiina markii yarkacu uu rukuucayo uma yaquulu wuxuu odhanayay samica allahu liman xamidah xiina markii yarfacu uu kor yeelayo sulbahu duudkiisa dhabarkiisa min arakcati rukuucda uu ka kor yeelayo uma yaquulu wuxuu dhahayay walxaal huwa isaga oo qaa'imun taagan rabbanaa walaka alxamd uma yukabiru waa kibaaranayo allahu akbar buu dhahayay xiina yahwii markuu hoobanayo sujuudda uu hoobanayo uma yukabiru allahu akbar buu dhahaya xiina markii yarfacu ra'sahu madaxiisa uu kor yeelayo sujuudda uu kasoo kor yeelayo yani uma yukabiru allahu akbar buu dhahaya xiina markii yasjudu uu sujuudayo sujuudda labaad uma yukabiru allahu akbar buu dhahaya xiina markii yarfacu ra'sahu madaxiisa uu kor usoo qaadayo uma yafcalu dalika sidaa buu yeelaya fii salaatihi kullihaa salaadiisa dhammaanteed xataa intii yaqdiyaha uu ka guto ka dhammaysto wayukabiru waa kibaaranaya xiina markii yaquumu uu istaagayo min athintayni laba ragco uu ka istaagayo xaggeeda bacda aljuluusi fadhiga kadib atexyaadka xadiidkani marka waxau tilmaamayaa waxaa la yidhaha takbiiraat lintiqaalka ayuu sheegayaa oo waxau yidhi kaana rasuulu llahi sal ly slam rasuulku wuxuu ahaa marka kaanadu sida qaalibka meesha meelahan oo kale sida saasuu samayn jiray daa'iman saasuu yeeli jiray kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam idaa qaama ila salaati salaadda hadduu isu taago yukabiru waa kibaaranayay xiina yaquumu markuu istaagayo takbiiradan waa rukni iyada midan waa takbiirat lixraam aa la yidhaha takbiiraadka salaada labaa loo qeybiyaa takbiirat lixraam iyo takbiiraat lintiqaal takbiiraat lixraam waa takbiirat lixraam waa rukni iyada midda intiqaalkana xukunkeeda waa noo imaan doonaa insha allahu tacaala ayb xadiidka dambe aan ku sheegi doonaa marka wuxuu leeyahy rasuulka sala allahu alayh ali wasalam wuxuu ahaa xiina markuu istaa yani ayb marka uma yukabiru waa kibaaranayay xiina yarkacu markuu rukuucayo rukuucda u socdo uma yaquulu samica allahu liman xamidah rukuucda marka laga soo kor noqonaayo allahu akbar lama dhaho iyada samica allahu liman xamidah xiina yarfacu markuu koryeelo uu kor yeelayo sulbahu duudkiisa min arakcati rukuucda uu kasoo koryeelayo uma yaquulu wuxuu odhanaya walxaal huwa isaga oo qaa'imun taagan rabbanaa walaka alxamdu imaamku marka waa kasoo jamcinaya rasuulka jamciya uma yukabiru allahu akbar buu dhahayay xiina yahwii markuu sujuudda u hoobanayo uma yukabiru waa kibaaranayo xiina yarfacu ra'sahu marka uu sujuudda u hoobanayo marka sujuudda marka usii hoobanaya gacmaha iyo jilbaha kee hormarinaya xadiidkeeda hadda saxiixeynka kuma sugna xadiid saasoo saxiixeyn ku sugan ma laha oo shuruudiisa waafaqsan walidaalika ma tilmaamin ma sheegin laakiinse waxaa weeyaan xadiidkii waxaa tilmaamaya marka falaa yabruk kamaa yabruku lbaciir ratiga sida uu fariisto kale yaan u fariisanin walyadac yadayhi qabla rukbatayhi labadiisa gacmood ha hormariyo intaanu jilbaha dhigin ka hor ayb xadiidkaasna marka xadiid kaleo xoojiye ayuu leeyahay ibnu xajar sida uu buluuqulmaraamka ku ishaaray uma yukabiru waa kibaaranaya xiina yarfacu ra'sahu madaxiisa markuu kor u qaadayo uma yukabiru waa kibaaranaya xiina yasjudu markuu sujuudayo sujuuda labaad uma yukabiru waa kibaaranaya xiina yarfacu ra'sahu madaxiisa markuu koryeelayo uma yafcalu dalika fii salaatihi kulliha buu sidaa ku samaynayaa xataa yaqdiyaha ilaa uu ka guto wayukabiru xiina yaquumu waa kibaaranaya markuu istaagaya min athintayni laba ragco uu ka kacayo bacda aljuluusi fadhiga kadib kan kale marka aan ku darno xadiidka kale markaasaan xukunka sheegaynaa takbiiraat lintiqaal ay leedahay wa can muarif bni cabdillaahi muarif bnu cabdillaahi bni shikhiir ayaa layihaha muarif bnu cabdillaahi bni shikhiir ayaa layihaha abu cabdillaah min bani xariish reer bani xariish ayuu ahaa xariishkaasuna waa min bani caamir bni sacsaca weyaan sagaashan iyo shan markuu sanadku ahaa buu dhintay wa can muarif bni cabdillaahi waxaa laga wariyey qaala waxauu yihi sallaytu ana wacimraanu bnu xusayn aniga iyo cimraan bnu xuseyn ayaa tukanay khalfa caliy bn abi aalib baanu ku tukanay fa kaana cali wuxuu ahaa idaa sajada hadduu sujuudayo kabara allahu akbar buu dhahayay waidaa rafaca ra'sahu madaxiisa hadduu soo kor yeelayana kabara allahu akbar buu dhahayay waidaa nahada hadduu hinqanayo uu kacayo min arakcatayni laba ragca uu ka kacaayana kabara allahu akbar buu dhahayay falamaa qada salaata salaadii markuu dhammaystay akhada biyadii gacanteeda ayuu akhada biyadii gacanteeda waxaa qabtay cimraan bnu xuseyn wa qaala waxa uu yidhi qad dakaranii haadakani wuxuu xusuusiyey salaata muxamedin sala allahu alayh ali wasalama nebi moxamed salaadiisiibuu isoo xusuusiyey ou qaala sallaa binaa wuxuuna tujiyey salaata muxamedin sala allahu alayh ali wasalam nebi moxamed salaadiisa oo kale ayuuna tukiyey buuna tujiyey iyadana marka halkan waxaa ku jirta cali inuu sameeyey takbiiraat lintiqaal inuu la yimid takbiiraadka yani arkaanta udhexayso inuu la imaanayey ee u dhammaystirayey ayaaayuu tilmaamayaa taana marka uu ku mutaystay cimraan bnu xuseyn oo asna saxaabiya inuu u qiray salaaddii nebiga inay sidaa ahayd sala allahu aleyh ali wasalam marka takbiiraat lintiqaalka in lala yimaado xukunka takbiiraat lintiqaal waajib miya mase waa waa sunno culummadu waxay u badan yihiin manduub inay tahay culummadu waxay u badan yihiin arrintaa iyadaa marka inay manduub ay tahay oo sunno ay tahay saasay u badan yihiin ahlucilmiga qaarna waxay leeyihin maya ee waa waajib waa waajib marka qolada waa waajib dhahayso iyagu waay kawaxay ka qaadanayaan ma'khadkooda iyo meesha ay ku salaysan tahay mas'aladooda waxay tahay ficilka nebiga caleyhi salaatu wasalaam waajib ma laga qaatayo ma waajib bou tusaa waxay noqonaysaa ficilka nebiga caleyhi salaatu wasalaam haddii uu bayaan u haddii ficilka nebiga uu yacni shay mujmal ah shay la duuduubay haddii uu bayaan u yahay waajib buu keenayaa nacam maalan waa aqiimu salaata ilaah yidhi waa duuduubay salaada oogaa la yidhi wax mujmal ah waay ficilka nebiga marka wixii uu salaadaas kula yimaado waa inay waajib tahay marka ilaa wixii sunnanimadeeda daliil caddeeye loo hela ma ahani marka ficilku haddii uu mujmal bayaaninaayo wujuub waa laga qaataa oo wuu noqdaa soo ma garanin yani salluu kamaa ra-aytumuunii usalli uu yidhi saad aragteen ina tukanaa u tukada waa amar waaye waana waana waana hadal nacam soo ma garanin taa darteeda marka wuxuu ku keenay wixii ficil oo nebigu marka uu la yimaada waa inay waajib tahay qolada marka waa waajib takbiiraat lintiqaal dhahaayo waxay leeyihiin ficilka nebiga ee mujmal bayaaninaya ayay ku timid marka waa inay waajib tahay laakiin culummadu inay sunno tahay ayay u badan yihiin hada wabillahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina muxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalam